فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dhulka labada webi ee deriska laha shaam iyo jasiiratul carab xalqada kow iyo soddonaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada siddeedaad ee taxnaha calaa minhaaji nubuwa taasoo aan ku soo gudbinno jaanib ka mid ah tawjiihaadkii dhaxalgalka ah inooga tegey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiina inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo nagu soo food leh waxaad maqli doontaan qaybta labaad maqaal ku saabsan qodobkaas qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaasoo idil gorrow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waxaa uu noqonayaa xalqada siddeedaad ee taxnaha calaa minhaaji nubuwa taasoo aan ku soo gudbinno jaanib ka mid ah tawjiihaadkii dhaxalgalka ahaa inooga tegey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي waxay da'deedu ahayd afartan sano isaguna wuxuu ahaa shan iyo labaatan sano waxay ahayd baariyad qalbigeeda siisay suubanaha heer ay dareensiisay inay isku da' yihiin isaguna wuxuu ahaa xikmad badana dabacsan heer ou dareensiiyey inay isku da' yihiin iyadu waxay haysataa hanti ballaaran laakiin waxay tustay in asaga uu yahay wax uu qaalisan ee ay haysato isaguna wuxuu ahaa faqiir laakiin wuxuu dareensiiyey inay iyada u qaalisan tahay hantida ay haysato haddii lagugu yidhaahdo jacaylka xalaasha ah wuxuu sameeyaa mucjisaad la yaab leh rumayso waxyigii ayaa soo degay alla mowqifka culays badana waa lama huraan in la helo goob la muxiinsado isla xilligaas ma uusan aadin adeerkiisa geesiga ahay ee xamsa iyo xitaa adeerkiisii naxariista badnaay ee abidaalib iyo xitaa saaxiibkiisii ballan oofinta badnaay ee abuubakar balse wuxuu aaday khadiija wuxuu ogaa inuu haysto xaas iyo haweenay u dhiganta ciidan dhammaystiran iyaduna malihii uu ka haystay way u rumaysay way dejisay oo xasilisay dibna u xusuusisay wanaaggii uu lahaa kadibna waxay u geysay waraqata binofal markii ay ogaatay inuu nebi yahay waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee rumeeya khadiija ayaa dhimatay markaas buu dhulku la cariiriyoobay waxaana markiiba loo qaaday samada waxaadba mooddaa in la sabar siinayo oo loo tacsiyeynayo kadib wuu hijrooday xaasas kalena wuu yeeshay laakiin booskii khadiija wuxuu ahaa mid bannaan oo aanay jirin cid buuxin karta wuxuu ku dhowaa lixdanka sanno xilligii oo u arkay haweenay waayeello ah oo ayaguna ku dhow siddeetanka sanno markaas buu dhulka go'iisa ugu fidiyey si ay ugu fadhiistaan isagoo amakaaga ka bi'inaya dadkii la joogay ayuu ku yidhi haweenkani waa saaxiibbadii khadiija maalin ayaa waxaa rasuulka salaallahu calayhi wasallam gurigiisa ugu yimid haweenay waayeel ah markaas buu soo dhoweeyey oo farxad iyo qalbi furnaan u muujiyey markaas bay caaisha la yaabtay soo dhowaynta iyo maamuuska uu suubanuhu sameeyey isagoo u sababaynaya ayuuna ku yidhi haweenaydan waxay noo imaan jirtay waagii khadiija u fiirso waagii khadiija wuxuuba xilligeedu noqday wakhti wax lagu taariikheeyo mararka qaar wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam gowrici jiray neef ari ah markaas buu inta kala jarjaro dhihi jiray qaybuga geeya gabdhihii saaxiibbada la ahaa khadiija anas radiallaahu canhu wuxuu leeyahay nabiga salallaahu calayhi wasallam markii loo keeno wax hadiyad ah wuxuu dhihi jiray waxaad geysaan guriga heblaayo maxaa yeelay khadiijo ayay jecleed khadiijo oo keliya ma jeclayn rasuulku salallaahu calayhi wasallam balse wuxuu jeclay cid weliba oo ay khadiija jeclayd waa mid qaldan qofka u maleeya in jacaylka xalaasha ah oo nuqsaaminayo raganimada qofka iyo in muujinta jacaylka oo qofka u qabo qofka kale ay muujinayso taagdarrida qofka kani waa saydka ragga bal qalqiga oo idil salallaahu calayhi wasallam oo jecel khadiija iyadoo nool iyo iyadoo dhimatayba waa qof qaldan qofka u maleeya in ad adayga iyo qallafsanaanta aan booskeeda oolin ay muujinayso raganimadiisa balse raganimadu waa hadba in la eg inta uu qofku naxariis badan yahay soo jiido muslimiinta oo u dhimri kuwooda dhibban ballan wanaagga wuxuu ka mid yahay iimaanka sidaba uu sheegay suubanaha salallaahu calayhi wasallam waa mid qaldan qofka u maleeya in dumarka lagu hoggaami karo oo keliya qallafsanaan iyo jaadal balse jacaylka xalaasha ah ayaa lagu hoggaamin karaa oo keliya haweenayda waa hadda jacaylka oo keliya
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuun idinkaga imaanayaa maxaanu ka naqaanaa dhulka lawada webiya ee deriska laha shaam iyo jasiiratul carab xalqada kow iyo soddonaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeena mahad cubayd
bilaadu raafidayn ama ciraaqa waa dal carbeed oo dhaca galbeedka qaaradda aasiya wuxuu dalkani leeyahay suyaal taariikheed oo dhirirsan tan iyo waayo fog taasoo muujinaysa ahmiyadda waddankani uu leeyahay koonfur galbeed waxaa kaga beegan dalalka kuweyd iyo xarameynka oo ka mid ah mandiqadda jasiiratul carab waqooyina waxaa uga aadan turkiga halka suuriya iyo urdun oo ka mid ah dhulka shaam ay kaga beegan yihiin galbeedka barina waxaa uga aadan dalka iiraan oo ka mid ah dhulka khuraasaan marka laga hadlayo masaaxada dalkan wuxuu dhulka bilaadu raafidayn bed ahaan ku fadhiyaa afar boqol soddon iyo siddeed kun oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo saddex milyan afar boqol iyo toddoba kun oo ruux luuqadda rasmiga ah ee dalkan looga hadlo waa carabiyadda aqlabiyadda dalkanna waa dad muslimiin ahlu sunno ah marka laga reebo nisbo aan yarayn oo shico ah sidoo kale wuxuu dalka ciraaq ka mid yahay dalalkay baduhu maraan dhulkiisana wuxuu xeeb ahaan dhirirsan yahay konton iyo siddeed kilomitir gacanka carbeed ayaana ah marinbadeedka keliya ee mara ciraaqa iyadoo dekedda umuqasra ee magaalada albasra ay tahay dekedda ugu muhiimsan ee dacalka ku haysa gacanka carbeed ciraaq wuxuu meella dega iyo dhul u ahaan jiray dowlado iyo awoodo badan oo dunida soo maray waxaana ka mid ah soomariyiinta baabiliyiinta faris ashuuriyiinta romaaniyiinta iyo kuwo kale waxaa sidoo kale dalkan ku dhashay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii dadkiisi ku noolaa diideen towxiidka dabna ku tureen ayuu alle amray inuu ka hijroodo uuna aado mandiqadda barakaysan ee shaam xilligii ay bilowdeen futuuxaadkii alcumariyah ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu oo ahaa khaliifka muslimiinta ayaa la furtay inta badan dhulka ciraaq wuxuuna martigeliyey dagaallo aad u culus oo dhex maray ciidankii khayrwadayaasha ee saxaabada iyo taabiciyiinta iyo dabcaabudkii majuusiyiinta ee reer faris waxaa dalka ciraaq ka dhacay dagaallo waaweyn oo lagu kala baxay kuwaasoo ay magacyadoodu ku xardhan yihiin kutubta taariikhda haliyeeye saxaabo ah ayaana iskaga kala dambeeyey jabhadda ciraaq ilaa markii dambe uu islaamku saldhigtay dhulkan dagaalada aadka loo xusuusto waxaa ka mid ah macrakadii weyneed ee nahawandi taasoo dhex martay ciidamada muslimiinta iyo kuwa furus waxaana dhanka muslimiinta dagaal ka hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee annucmaan ibnu muqarin waxaa sidoo kale macaarigta aan la hilmaami karin ee ciraaq ka dhacay islaamkana lagu gaarsiiyey halkaasi ka mid ah macrakadii weyneed ee alqaadisiyah taasoo uu muslimiinta hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee sacadu bnu abiwaqaas radiallaahu canhu hogaamiyaal saxaabo ah oo ay ka mid yihiin khaalid ibnuulweliid annucmaan ibnu muqarin sacadu bnu abiwaqaas iyo rag kale ayaa sabab u ahaa in bilaadu raafidayn uu noqdo dhul islaam magaalooyinka caanka ah ee alkuufa iyo albasra ayaa ah magaalooyin ay dhiseen muslimiinta waxaana markii islaamku saldhigtay dhulkan uu ciraaq jabhad gurmad u noqday kolonyooyinkii faatixiinta ee furtay dhulalka khuraasaan bilaadu maawaraa'a nahri bilaadu sindi ilaa shiinaha iyo turkistaanta bari webiyada dijla iyo furaad ayaa mara dalka ciraaq sidaasi ayaana loogu magacdaray dhulka labada webi ama bilaadu raafidayn magaalada baqhdaad ee caasimadda dalka ciraaq ayaa qarniyo ahayd magaalo madaxda looga arrimiyo caalamka islaamka maadaama ay ahayd saldhigga iyo xarunta dowladdii cabbaasiyiinta dagaaladii xuruubu saliibiyah waxay ciraaq ahayd meelaha ay ka soo gurmadeen muslimiinta si loo difaaco dhulka barakaysan ee shaam hogaamiyaha caanka ah ee salaaxuddiin al ayuubi ayaana ku dhashay dalka ciraaq wixii ka dambeeyey burburkii khilaafadii cuhmaaniyiinta wuxuu ciraaq ka mid noqday dalalka caalamka islaamka ee uu gumaystuhu qaatay dowladda ingiriiska ayaana qabsatay dalkan ilaa markii dambe uu qaatay xornimo ku-sheeg sannadku markuu ahaa kunsagaalboqolsoddoniyo-labadii milaadiyada kadib kacdoonno daakhili ah oo ka dhacay ciraaq waxaa jiridda loo siibay boqortooyadii ciraaq iyadoo dalka uu ka hana qaaday nidaamka xilligan ka jira ee jamhuuriga sannadku markuu ahaa kunsagaalboqolkonton-iyo-siddeeddii milaadiyada kunsagaalboqol-iyo-sagaashankii nidaamkii bacdiga ee dalka ciraaq ee uu hogaaminayey sadaam xusein ayaa weerar ku qaaday dalka kuweyt waxaana xigay in maraykanka iyo dowladaha khaliijka ay dagaal adag la galaan ciraaq dalkana lagu soo rogo go'doomin halakaysay muslimiin badan heer la sheego in laba malyan oo carruur ciraaqiyiin ah ay u dhinteen go'doonka lagu soo rogay waddankan wixii ka dambeeyey duulaankii maraykanka ee afghanistaan wuxuu maraykanku faafiyey ishaaco waxba kama jiraan ah oo tilmaamaysa in sadaam xuseen uu haysto hubka waxgumaadaa labada kun iyo saddexdii ayaana isbahaysi uu hogaaminayo maraykanka duulaan toos ah ku soo qaadeen ciraaq iyagoo qabsaday magaalada baqhdaad iyo guud ahaan dalka wakhti xaadirkan waxaa ciraaq maamula dowlad shiico ah muslimiinta ahlu sunnaha ayaana ah kuwo dulman oo loo awood sheegto dalkanna waxa uu ka kooban yahay ilaa siddeed iyo toban gobol magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah baqhdaad albasra alfaluuja almawsil tikriit alramaadi iyo kuwo kale تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء waahagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiina inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo nagu soo food leh waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad maqaal ay qortay digtorayse leyla xamdaan waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا laga soo bilaabo horaantii islaamka waxay bisha ramadaan ku socneed kaalinta muuqata ay kaga jirto nolosha muslimiinta iyagoo weynaynaya faraa'idda allaah dareemayana weynaanta ay leedahay in loo kala tartamo ajarkan weyn lagana faa'iidaysto fursadaha loona dhowaado raxmada allaah عطينا طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا waxaan sidoo kale dareemaynaa in waxyaabo muhiim ah oo marka laga hadlayo taariikhda muslimiinta ay dhaceen bisha ramadaan qaswadii ugu horreysay ee beder ayaa dhacday bisha ramadaan taasoo nasri weyn ay ku soo hooyeen saxaabada sidoo kale waxaa ramadaan dhacday furashadii maka fatxi weyn oo taariikhi ah ayuuna ahaa sidoo kale dagaalkii weynaa ee albuweyb oo ka dhacay dalka ciraaq muslimiintana uu hogaaminayay almuthana bin xaarith ashaybaani radiallaahu canhu ayaa dhacday bil ramadaan sidoo kale al andalus oo furashadeedii uu hogaaminayay daariq bin ziyaad waxaa la furtay ramadaan macrakadii balaadu shuhadaa ee ka dhacday faransiiska muslimiintana uu hogaaminayay cabdiraxmaan al khaafiqi waxay dhacday bir ramadaan camuu'iyah oo la furtay xilligii dowladdii cabaasiyiinta uu hogaaminayay almuctasim billaah waxay dhacday bil ramadaan sidoo kale furashadii qubrus oo la furtay wakhtigii ay mamaaligtu ka talinayeen qaybo badan oo ka mida dhulka islaamka waxay dhacday bil ramadaan intaasoo keliya maahane dhacdooyin waaweyn iyo dagaallo lagu kala baxay oo dhex maray islaamka iyo kufriga ayaa dhacay bisha ramadaan ee barakada badan waxay futuuxaadkan aan tirakoobka lahayn ee dhacay bisha ramadaanna dareensiinayaan in bishaan ay tahay bil shaqo oo jihaadeed balse aanay ahayn bil caajis hurdabadni iyo in laysku mashquuliyo wax weliba oo wakhtiga lagu dilo sida dad badan ay maanta sameeyaan qofka muslimka ah ee uu kusoo food leeyahay bisha ramadaan waxaa la gudboon inuu aada u maareeyo naftiisa bartana sida loo hago ruuxdiisa si ay ugu suura gasho in bisha ramadaan uu gaaro maraatib sarraysa oo uu dhowaanshaha xagga allaah ah uuna u jebiyo shahawaadka naftiisa oo uu gaaro darajaadka rabbaaniyiinta suurtagal uma ahan qofka muslimka ah inuu xaqiijiyo guushaas haddii aanu allaah baryin duco joogto ahna la imaanin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
marka u fiirso qofyahoo muslimka ah inta alla bari ee aad keedsatay uguna tala gashay inaad allaah weydiisato aadna ugu celceliso maalmaha ramadaan adigoo ku tilmaaman aadaabta iyo sidqiga halkii ugu sarraysay haddii aad ka cabanayso dulmiga aad la kulmayso waxaad ka faa'iidaysataa bisha ramadaan adigoo allaah ka baryaya inuu kaa dulqaado dulmiga kaaga imaanaya makhluuqaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddex baryadooda lama soo celiyo mas-uulka caadilka ah ninka sooman ilaa uu ka afurayo iyo qofka dulman baryadiisa imaamu axmed tirmidi nasaa-i iyo ibnu maajah ayaa soo saaray umana malaynaya inuu jiro qof caaqil ah oo ka saahidaya baryada allaah isagoo ka faa'iidaysanaya saacaadka ijaabada ducada allana ka baryaya inuu naga dulqaado masaa'ibta waaweyn ee ku dulhabsatay ummadda muslimka ah ee aan allaah barino si la mid ah sida uu alle u baryo midka dhibaataysan aanu rajayno ajiibitaankiisa si la mid ah sida uu allaah u rajeeyo kan dhibaataysan faqiirka ah ee baahan badanaa qofka ka qaxay gurigiisa ee la eryanayo badanaana midka cabsanaya ee aan amni haysan badanaana midka maxbuuska ah ee dulmiga lagu haysto badanaana kan taagta daran ee hamiga la nool badanaana carruurta agoomaha ah iyo haweenka garoobada ah badanaana midka u adeegaya ummadda ee u baahan ducada qofka saalixa ah badanaana mujaahidka ku jira dhufeesyada ee wajahaya dulmiga iyo cadowga alla badanaa oo badanaa dhammaan dadkaas waxay xaq kuugu leeyihiin inaad u ducayso si la mid ah sida aad ugu ducayso naftaada ehelkaada iyo dadka aad jeceshahay rasuulka sala allahu calay calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii walaalkiisa u duceeya isagoo ka maqan malagga loo wakiishay inuu jawaabo ayaa ku odhanaya aamiin adigana waxaad leedahay sidaasoo kale riwaayad kalena waxa uu rasuulku ku yidhi ducada qofka muslimka ah uu u duceeyo walaalkiisa isagoo ka maqan waa mustajaabo waxaana agtiisa taagan malag kaasoo odhanaya markasta uu qofku u duceeyo walaalkiisa aamiin adigana waxaad leedahay intaasoo kale muslim ayaa wariyey mid ka mida waxa ugu horeeya ee aad mudnaanta siinayso bisha ramadaan waa inaad noqoto rabbaani alle ku xiran adigoo wada socdana alle aad qaabisho oo aadan qayb ka mid ah keliya alle ku qaabilin waana in xubnaha jidhkaagu khushuucaan indhahaaguna ilmeeyaan qalbigaagana la dildilaaco aayaadka allaah xilliyada aad sujuudsan tahay iyo wakhtiga aad allaah baryayso ramadaanku ma ahan bil loogu talagalay baahi iyo oon ee waa bil loogu talagalay alla kacabsi iyo towbo abi hureyra radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi badanaan qof sooman oo aan soonkiisa ka dheefin waxaan ka ahayn gaajo iyo oon badanaan qof taagan oo aan ka dheefin waxaan ka ahayn soo jeed nasaa-i ibnu maajah iyo alxaakim ayaa soo saaray wuxuuna yidhi waa saxiix marka loo fiiriyo shuruudda imaamulbukhaari hadafka iyo xaqiijinta rabbaaninimada waxay ka dhigan tahay in la xaqiijiya hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa jira farqi u dhexeeya qofka qaabilaya ramadaan isagoo aaminsan inuu yahay in laga go-o cuntada iyo biyaha iyo qofka qaabilaya ramadaanka isagoo laasimaya qur-aanka dareemayana in alla kacabsigu yahay hadaf iyo wasiilo wada jira qofkan doonaya inuu rabbaaniga noqdow sirta ugu horraysa waa inaad qabsataa kitaabka allaah ha noqdo qur-aanka mashiinka aad ku beddelayso waaqica aad la nooshahay iyo kan ummadda ay ku nooshahay la jaanqaad awaamiirta qur-aanka iyo nawaahidiisa dareen oo ogowna maqaasida qur-aanka markaasoo ay laabtaadu degi doonto jaceylka allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta cibaadada allah ee ramadaanka ma ahan oo keliya halkudhigyo macaan oo afka baarkiisa ah mana ahan dhaqanno soo jireen ah oo ah in habeenkii cunto kala duwan la cuno sidoo kalena ma ahan in lagu taxmo taxanaha musalsalaad oo ka baxa telefishinada balse waa gariir ku dhaca qalbiga isagana jafaboorka in muddada ah ku dhacayay waana in si ikhlaas ku jirto allah xaggiisa loogu hijroodo waxaa laga tegayaa sharta iyadoo la dhex tiimbanayo khayraadka waxaa laga tegayaa arrimaha liita waxaana la beegsanayaa arrimaha kuwooda sarreeya gebagabadii waxaanala gudboon inaan isdul taagno tilmaamaha uu qur-aanku ku asteeyey dadka rabbaaniyiinta ah suuratu aala cimraan wuxuu allah rabbaaniyiinta ku tilmaamay inay yihiin kuwa ku sugnaada jihaadka imtixaanadana u gegsada allahna wuxuu yidhi
وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
mar kale wuxuu allah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa ku dadaala in loo xukun tago shareecada allah diinkana dhulka laga hirgeliyo wuxuuna allah ku yidhi suuratulmaa'ida إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
isla suuratulmaa'ida wuxuu allah mar kale ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa fara macruufka sidoo kalena reeba munkarka allah wuxuu yidhi لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
mar kale wuxuu allah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay tilmaamahoodu tahay ku dadaalidda barashada cilmiga sharciga ah iyo weynaynta kitaabka allah allahna wuxuu ku yidhi suuratu aala cimraan ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ۖ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ugu dambayntii ila fiirso hadalkan markii lagu yidhi bishir alxaafi waxaa jira dad allah caabuda bisha ramadaan oo keliya markaas buu ku jawaabay waxaa baas lahaaday qoom aan allah aqoonin ramadaan mooyee رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظب وخذ بالجد فيه guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا